xafiiska xeer ilaalinta guud ee dowladda soomaaliya ayaa xaqiijiyey in sanadkii lasoo dhaafay oo keliya ay gacanta ku dhigeen faylasha saddex iyo konton kiis oo la xiriiray caruur qaarkood looga tagay cisbitaalada halka kuwo kalena la dhigay wadooyinka shan iyo labaatan ka mida caruurtaasi ayaa waxa uu xafiisku ku sheegay in ay hablo yihiin waxaana caruurtaasi qaarkood lagu wareejiyey dad dowladdu ay u ogolaatay inay korsadaan halka kuwo kalena la geeyo meelo gaar ah oo loogu talagalay in lagu xanaaneeyo sida warbaahinta ay u sheegtay yusra cismaan shariif oo ah ku-xigeenka xeer ilaaliyaha si gaarana uga shaqaysa arrimaha haweenka iyo caruurta caruurta way jirtaa in la soo qaado xafiiska wuxuu ku wareejiyaa dad mas-uuliyaddooda qaadayo sanadka waxaa jirtay in lasoo helay caruur caruur ah qaarkood isbitaalada looga tagay qaarkood dad in looga dhiibay looga dhuuntay qaarkoodna wadooyinka laga soo helay daas caruur gabdhooday ahaayeen inta kalena wiilalay ahaayeen mas-uuliyadoodana waxaa loo saaray dad xafiiskana si sharci u wareejiyey waxaana gacan ka geysteen hay-adaha booliiska si loogu wareejiya dadkaas xafiiska xelaalyaha guud ee qarankana wuxuu saddexdii bilba ku kontaroolaa dadku ilmahaas caruurtaas siiyo si loo ogaado xaquuqdooda maadaama ayaga ay soo dalbadaan in la siiyo caruurtaas yusra waxay sidoo kale tafaasiil ka bixinaysaa caruurta looga tagay cisbitaalada waxay yihiin iyo sida xafiiskooda uu ku soo gaaro
inta badan waxaa dhacdo waa iska dareemi kartaa hooyo inay cunugeeda ka tagto weliba ma ahan ilmaha isbitaalada looga tagayo ilmo da jiraan waa ilmo isla wakhtigaas la dhalo isbitaaladaana xogtaas soo bixiya in ilmo yar isbitaalka looga tagay hay-adaha oo booliiska gacanta kusoo dhigaan qayb dhan oo caruurta ka shaqaysa oo booliiska ay leeyihiin kadibna dukumiintiga laga soo sameeya xafiiska lagu socodsiiyaa xafiiskana wuxuu sameeyaa asaga dad ma u raadiyo dadka ayagaa soo dalbado si waajibaadka qaran ee annagana wada saaran qaybtooda ay iga gutaan ilmahaasna ay u xanaaneeyaan ay u haystaan sidaasaana loo bixiyaa isbitaaladana ayagaa xogtaas ugu gudbiya ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud yusraax cismaan shariif ayaa waxay sidoo kale sheegtay in la helay qaar ka mida hooyooyinka caruurtaasi ka tegay kadib baaritaano la sameeyena lagu ogaaday in daruufo ay haysteen caawisna loo sameeyey kuwaasi oo mar kale lagu wareejiyey mas-uuliyadda ilmahooda xafiiskoodana uu ku kormeero ilmo yaroo isbitaalada looga tagay oo markii dambena hooyooyinkooda la helaa jiro oo hooyooyinkana ay sheegteen daruufo badan xafiiska xerlaaliyaha guud ee qarankana caawimaad fiican uu u sameeyey hooyooyinkaasna waxay fursad gadaal ay uga heleen maadaama daruufo jira awgeeda ciyaalkooda ay uga tagayeen inay dib u haystaan ilaa haddana hooyooyinka ayagoo dhaleen caruurta xitaa aa ku kontaroolo ognahay meesha ay haystaan way jiraan hooyooyin dib loo helo ilmahooda dib loogu celiye ugu dambayntii xeerilaaliya ku-xigeenka yusra cismaan shariif ayaa waxay ugu baaqday hooyooyinka ilmahooda ka tegaya inay ogaadaan inay galayaan laba dembi duruuf kasta oo lasoo gudboonaatana aysan dayicin ilmahooda waa markii ugu horreysay ee xafiiska xeer ilaalinta uu saxaafadda u sheego tirada rasmiga ah ee ku saabsan sanad qura caruurta ay waalidkood uga tagaan cisbitaalada halka kuwo kalena lasoo dhigo wadooyinka cabdilcasiis barrow v o a muqdisho